أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى bismillaahi araxmaani araxiim kulanti wacan oo wanaagsan akhyaarta aanu jecelnahayow meel walba oo aad joogtaan ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka oo si toosa aad ugala socotaan idaacadda islaamiga andulus xarumaheeda wilaayaadka islaamiga ah iyo ciwaanadeenna kala duwan ee aanu ku leenahay aaladda internetka qodobada xiisaha badan ee barnaamijka faafareebka wararka aad ku dhagaysan doontaan inshaa allah waxaa ka mid a dowladda dabadhilifka ah ee jabuuti oo magaalada carte isugu geysay siyaasiyiinta mucaaradka iyo madaxda ugu sarreysa kooxda riddada iyo xasan gurguurte oo madasha ka qirtay in caqabado ay ku horgudban yihiin majaladda insbayr oo baahisay warbixin ciwaan looga dhigay maraykanka dowladda sharta barnaamijka waxaan idinkugu haynaa warbixintaas oo aan idiin soo tarjunnay doon laga leeyahay dalka hindiya oo ku basbeeshay xeebta magaalada kismaayo haddaba khasaare intee la eg ayaa gaaray dadkii doonta la socday barnaamijka ayaan idinkugu haynaa maktabka dacwada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo deegaano ka tirsan wilaayada islaamiga ah ee mudug ka wada xamlo ballaaran oo loogu magacdaray xamlatu irshaad ilaa sabiili rabbialcibaad taas oo ay ka faa'iidaysteen dad aad u fara badan ciidamada mujaahidiinta oo qaraxyo la eegtay bar kontarool oo maleeshiyaadka murtadiinta ay kaga sugnaayeen gudaha magaalada bulaburde ee gobolka hiiraan iyo faahfaahinadii ugu dambeeyey ayaad barnaamijka ku dhagaysan doontaan qodobadaas iyo kuwo kale oo xiise badan ayaan idiin haynaa mar kale iyo mar kale ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka
ضياء وانثر الأخلاق عطرا فإذا أعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا
waa hagaag waa habeennimo jimca taariikhduna ay ku beegan tahay sagaalka bisha shanaad sanadka kun afar boqol afartan iyo toddoba hijri dhagaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka oo faahfaahsan ciidamada mujaahidiinta ee wilaayada islaamiga ah ee hiiraan ayaa laba qarax la eegtay bar kontarool oo maleeshiyaadka murtadiinta ay kaga sugnaayeen gudaha magaalada bulaburde ee gobolka hiiraan qaraxyadaasi ayaa lagu soo waramayaa in khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac uu kasoo gaaray maleeshiyaadkii lala eegtay inta la xaqiijiyey waxaa qaraxyadaasi dhimasho iyo dhaawac ku noqday lix murtad oo laba ka mid ah ay saraakiil yihiin warbaahinta islaamiga ah ayaa heshay magacyada askarta iyo saraakiisha ku waxyeelowday qaraxaasi labada sarkaal ee goobta ku bakhtiyey waxaa lagu magacaabaa cali muumin sharaawi halka midka kalena lagu magacaabo maxamed nuur xasan maleeshiyaadka goobtaasi ku dhaawacmay ayaa iyaguna lagu kala magacaabaa yuusuf xasan idris zakariye cabdi maxamed cabdiraxmaan shaati cabdi mahad iyo cabdisalaan wixii warar ah ee kasoo kordha qaraxyadaasi insha allah wararkeenna iyo barnaamijteena dambe ayaad ku maqli doontaan الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى dowladda dabadhilifka ah ee jabuuti ayaa magaalada carte isugu geysay siyaasiyiinta iyo mucaaradka kooxda riddada soomaaliya xilli xasan gurguurta uu sheegay in ay caqabado badan ku horgudban yihiin haddaba qodobkaas iyo kuwo kale waxaa xubinteennii hadalhaynta warbaahinta iyo guud ahaan mareegaha islaamiga ah inoogu soo koobaya maahir maxamed oo aalaaba inoo soo diyaariya waad mahadsantahay walaalka bukhaari xubinteenna waxaan caawa ku bilaabeynaa mareegta soomaali meemo oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa dowladda dabadhilifka jabuuti oo magaalada carta ku kulmisay madaxda xukuumadda muqdisho iyo siyaasiyiinta mucaaradka magaalada carta ee waddanka jabuuti waxaa ka furmay shir laysugu geeyey inta badan siyaasiyiinta dabadhilifyada soomaalida halkaas oo ay ka dhaceen kulamo kala duwan ismaaciil cumar gelle oo ah madaxweynaha dowladda dabadhilifka jabuuti ayaa shirka carta daafuray wuxuuna sheegay in shan iyo labaatan sano ka hor halkii lagu dhisay xukuumaddii cabdiqaasim madaxda ka ahaa ay hadda martigelinayso shir kale wuxuuna ugu baaqay hogaamiyaasha maamulada dabadhilifyada ah ee soomaaliya ka jira in ay ka heshiiyaan khilaafaadyada u dhexeeya xasan gurguurte shariif sheekh axmed iyo xasan cali khayre oo khilaaf xooggan uu ka dhexeeyo ayaa ku kulmay magaalada carta ilawareedyo ayaa sheegaya in ismaaciil cumar geelle uu kulamo gaargaar ah la qaadan doono xasan sheikh iyo xubnaha mucaaradka ee diidan waxaa loogu yeero doorashada qof iyo cod ee nidaamka villa soomaaliya uu wato geelle ayaa doonaya in uu mucaaradka ku qanciyo muddo kororsi ay u sameeyaan xasan gurguurte balse lama oga sida ay u aqbali doonaan in shan iyo labaatan sana kadib xukuumadda muqdisho iyo xulafadeeda siyaasadda la isugu geeyo tuulada carta ayaa ka dhigan in nidaam weliba oo shisheeyuhu dibadda kusoo camcamiyey uusan ka gadmayn shacabka soomaaliyeed ee dulmidiidka ah waxaan markan soo qabanayaa mareegta calaamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa dooni laga leeyahay dalka hindiya oo ku burburtay xeebaha kismaayo wararka ka imaanaya xeebaha magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose ayaa sheegaya in dooni ganacsi oo laga leeyahay hindiya ay saacadihii lasoo dhaafay ku gubatay biyahaasi wararku waxay tilmaamayaan in doonidan ganacsi ay ka sharaacatay dekedda magaalada kismaayo halkaas oo ay maalmo ka hor ka dejisay rarkii ay siday ilawareedyo ayaa sheegaya in mar qura laga warhelay dab ka kacay qeybta matoorka ee doonidaasi waxaana doonta saarnaa lix iyo toban shaqaale shaqaalaha ayaa markii ay dabku xakameyn kari waayeen ku qasbanaaday inay naftooda kala baxsadaan goobta kuna boodaan biyaha badda iyaga oo adeegsanaya jaakadda biyaha markab kale oo isla shirkaddan ka tirsan ayaa la soo wariyey in uu si deg deg ah u gaaray goobta si uu u badbaadiyo shaqaalaha sawiro iyo muuqaallo lagu faafiyey baraha bulshada ayaa muujinayay doonida oo uu dab xoogan ka kacay iyo dad sheedda sare ka daawanaya markii ay awoodi waayeen in ay dabkaasi damiyaan ilawareedyo ayaa sheegay in doonida ganacsi ay gebi ahaanba ku gubatay biyaha badda soomaaliya doonida kasoo sharaacatay dekedda magaalada kismaayo ayaa kusii jeeday magaalada abudubay ee dalka iskutagga imaaraadka carabta waxaan markan soo qabanayaa mareegta rediyo alfurqaan oo ka mid ah mareegaha islaamiga ah warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa soomaalida ku nool london oo wajahaya halis amni iyo dhac loo geysanayo shir ka dhacay magaalada london ee caasimadda waddanka ingiriiska ayaa waxaa isugu yimid waalidiin soomaaliyeed oo ka arrinsanayay dhibaatooyin kala duwan oo ay wajahayaan caruurtooda taasi oo iyaga laftooda si gaar ah u saamaysay london ayaa waxaa aad ugu soo batay dilalka iyo dhaca loo adeegsanayo dooreyda saddexdii sano ee ugu dambeeyey ayay dhibaatooyinkan soo taagnaayeen waxaana jira tiro dad ah oo sanadkan lagu dilay kuwaasi oo gaaraya afar ruux halka sanadkii horena nafta lagu dhaafiyey afar kale xubintiina waa inaga intaa cabdulwahaab caawa
بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafareebka wararka majalada insbire ayaa baahisay warbixin ciwaan looga dhigay mareykanka dowladda sharta haddaba warbixintaas oo aan idiin soo tarjumnay waxaa inoo haya cali aadan cabdulaahi caliyare
majalada insbire ee ay soo saaraan mujaahidiinta alqaacida ee dhulka jasiiratul carab ayaa waxa ay baahisay warbixin cusub oo ciwaan looga dhigay mareykanka dowladda sharta taas oo diradda lagu saaray islamarkaana lagu lafaguray dibadbaxyada qalalaasaha iyo kacdoonka gudaha ah ee uu wajahayo maraykanka iyo sida uu usoo dhawaaday burburka nidaamkiisa muddada badan ku amartaagleynayay dunida iyadoo dhanka kalena lagu soo qaatay warbixinta tusaalooyin bannaanka keenayo inay tahay wax aada u kala fog ficilada maraykanka iyo halkudhagyadiisa marin habaabinta ku salaysan warbixintan oo ka kooban toddobiyo toban bog ayaa waxaa lagu furfurtay waa wakhti kala guur ah waxaa ruuxmaya tiirka daaquudka iyo kalitelisnimada ee maraykanka oo had iyo jeer ku faanaysay xooggeeda halka malaayiin soo galooti ah iyo kuwo ka caraysan nidaamkiisa ay soo baxeen iyagoo ku qaylinaya na laguma amar taagleen karo tan iyo maalmahan waxaa iska soo dabadhacaya wararka ku saabsan dhiigbaxa gudaha ah ee ku socda maraykanka iyo dhismayaashiisii iyo haykalkiisii ay dadku u malaynayeen inay yihiin ilaahyo aan dhiman karin ay u burburayaan sida ay u suulaan asnaamta marka uu u beriyo waaga towxiidka ayaa lagu yidhi sadarada hore ee warbixinta gaarka ah ee ay soo saartay majalada insbire islamarkaana ay baahisay mu-asasada almalaaxim oo ku hadasha afka mujaahidiinta ansaaru shariica ee ka dagaalama jasiiradda carabta sidoo kale bayajka hore ee warbixinta waxaa lagu xusay in hay-adda socdaalka iyo kastamka ee maraykanka ay xarig iyo weeraro ballaaran ka fulisay gobolka californiya ee gudaha maraykanka taasoo dhalisay mawjado caro dadweyne ah oo ku faafay in ka badan kun iyo siddeed boqol oo goobood oo dibadbaxyo ah oo ka dhacay dalka maraykanka oo dhan iyadoo majalada ay tilmaamtay in maamulka madaxweynaha maraykanka donald trump uu goobahaa sii geeyey ciidamada militariga iyo waxaa loogu yeero ciidamada ilaalada qaranka si ay ula dagaalamaan dadka rayidka ah arrintaas oo majalada ay ku tilmaamtay burburka aas-aaska fikriga iyo caqiidada dowladda maraykanka ameerika oo qabsatay baqhdaad burburisay faluuja dabqabasiisay tripoli oo qudus u gacangelisay yuhuudda ayaa hadda shacabkeeda kula dagaalamaysa wadooyinka californiya askarteeda argagax ku beeri jiray wadooyinka ambaar ee ciraaq hadda waxay dhufays kaga jiraan xaafadaha compton iyo baramount ee maraykanka ma aha inay eryanayaan alqaacida laakiin waxay eryanayaan wiilasha soogalootiga iyo dadka nugul ayaa lasii raaciyey warbixinta gaarka ah ee ay baahisay majalada wacyigelinta ah ee insbire geesta kale waxaay warbixintu isku xirtay in siyaasadda arrimaha dibadda ee washington ee bariga dhexe iyo caburinta gudaha ee ka dhanka ah soogalootiga iyo dadka muslimiinta ay caddaynayso wejiga dhabta ah ee nidaamka maraykanka iyo hoobashada halkudhigyadii xorriyadda iyo dimuqraadiyadda uu sheegan ee aan dhaafsiisnayn afka baarkiisa waa sida ay warbixintu tilmaamayso warbixintan oo sii socota ayaana lagu yidhi waxaa ka socda maraykanka gaar ahaan gobolka californiya ma ahan dibadbaxyo dadweyne oo keliya balse waa dildilaac ku yimid dhismaha caqiidada iyo fikirka dowladda maraykanka taasoo in badan nafteeda ku bumbuuninaysay inay tahay manaaradda u taagan xorriyadda waatana maanta ay ku kaceen shacabkeeda kuwaas oo dalbanaya in gebi ahaanba xididada loo siibo sidee waddan sheeganaya inuu yahay dhulka xorriyadaha uu ciidamadiisa badda ugu daadin karaa waddooyinka si ay ula dagaalamaan dadkooda halkee bay ka baxeen halkudhigyada dimuqraadiyadda kadib markii madaxweynaha maraykanka uu kusoo duulay dadka gobolka californiya donald trump oo ah keligii taliye ayaa gobolka ku daabulay militariga iyo askar ka tirsan ilaalada qaranka waxa uuna dadka ku diray eeyo qaabka booliska u tababaran isagoo xabsiga dhigay saxafiyiin taasoo ah muuqaalo muujinaya dhaqamada gumaystaha balse aan ahayn xukun rayid ah tanina waa xaqiiqada ay muddada dheer ka digayeen dadka ducaadda xaqa ah iyo ahlu jihaadka ameerika ma ahan dowlad leh qawaaniin iyo xeerar mana ahan sida ay nafteeda isku buunbuunisay balse waa mid ku dhisan qab iyo isla weyne ayaa lagu yidhi warbixinta majalada insbire ee ay baahisay mu-asasada almalaaxim oo ah garabka warbaahineed ee mujaahidiinta ansaaru shariica oo ah faraca tadiimka alqaacida ee jasiiradda carabta sidoo kale waxa ay warbixintu si gooni ah u soo qaadatay dibadbaxyadii xooganaa ee dhowaan ka dhacay waddanka maraykanka kuwaas oo looga soo horjeeday madaxweynaha dalkaas donald trump iyadoo majalada ay ku tilmaamtay inay ahaayeen dibadbaxyadii ugu weynaa ee soo mara taariikhda maraykanka iyo mashhad lagu xasuusan karo isbeddelkii taariikhiga ahaa ee weynaa ee soo maray dalkaas laga soo bilaabo kacaankii maraykanka ee qarnigii siddeedaad iyo tobanaad ilaa dhaqdhaqaaga xuquuqda madaniga ah ee kun sagaal boqol iyo lixdameeyadii majalada oo qoraalkeeda sii wadata ayaa sawir kooban ka bixisay qaabka ay u bilowdeen dibadbaxyadaas iyo sida uu uga falceliyey donald trump waxaana lagu yidhi maanta sidaad wada aragtaan toddoba milyan oo qof ayaa isugu soo baxay dibadbaxyo ka dhan ah keligii taliyaha weyn ee jooga aqalka cad kuwaas oo ka dhacaya laba kun iyo toddoba boqoloo goobood oo kala duwan oo ka tirsan dalkaas tanina waxay noqon kartaa mudaharaadkii ugu weynaa ee taariikhda maraykanka donald trump oo ah keligii taliye ayaa u yeeray in ka badan afar kun oo ciidamada ilaalada qaranka ah iyo toddoba boqol oo ciidamada badda ah ma aha inay xuduudaha maraykanka ka ilaalinayaan argagixisada laakiinse waa inay madaxtooyada ka difaacayaan dadweynaha caraysan aaway dukumentiyadii xorriyadda aaway baaqii madax bannaanida aaway taalada xorriyadda dhammaantood waxay ku dhex milmeen carada dadweynaha sida daaraha nimruud ay u baabi-een markii uu allaha ku salliday kaneeco ayaa lagu yidhi warbixinta cusub ee ay baahisay majaladda insbayer oo ah mid wacyigelin ah oo ay soo saaraan mujaahidiinta alkaacida taas oo markan xoogga lagu saaray burburka ku socda nidaamka maraykanka waxay warbixinta majaladda insbayer isku xirtay isbeddeladan iyo dalkii loo geystay sharli kirki oo ahaa nin si weyn u taageero yuhuudda iyadoo warbixinta bidhaamisay in mas-uuliyiinta maraykanka uga faa'iidaysteen dhacdadan olole ballaaran oo caburin ah taas oo ka dhan ah bulshooyinka soo galootiga ah iyo muslimiinta iyadoo loo marayo xarig iyo xayiraado lagu soo rogay goobaha dadweynaha warbixinta waxa ay sidoo kale isdultaag ku samaysay bartilmaamaysiga sii kordhaya ee ka dhanka ah muslimiinta lagu qiyaasayo afartan milyan ee ku nool maraykanka kuwaasoo lagu weerarayo xarumahooda waxbarashada masaajidda iyo xaafadaha iyadoona xustay warbixinta in mas-uuliyiinta dalkaas ay ula dhaqmaan muslimiinta sidii ilo khatar joogto ah waxayna intaasi ku dartay in muslimiinta si bareer ah loogu beegsanayo gudaha maraykanka iyagoo intooda badanna aan safka hore ka ahayn dibadbaxyada gelgelay dalkaas sidoo kale warbixinta waxaa ku jira maqaalo diini ah iyo kuwo siyaasadeed oo soo bandhigaya in siyaasadaha maraykanka ee bariga dhexe gaar ahaan khaza ay tahay dagaal caqiido oo kadhan ah islaamka kuwaasoo la mid ah dagaaladii xuruub asaliibiya halka dhanka kale ay mujaahidiinta alkaacida ee dhulka jasiiratul carab ay muslimiinta amerikaanka ah iyo kuwa kale ee ku nool dalkaas ay ugu baaqeen inay dagaalamaan kana qayb qaataan duminta nidaamka maraykanka ee liqliqinaya aysan u ilaalin nabadgelyada afka baarkiisa ah ee ay ku hadaaqayaan dowladaha reer galbeedka iyaga oo mujaahidiinta tilmaamay in si kasta oo ay gacmaha u laabtaan muslimiinta aysan ka badbaadayn beegsiga shisheeyaha ugu dambeyntii waxaa warbixinta majaladda insbayer lagu soo gebagabeeyey ifafaallo saddex ah oo laga qaadanayo dhacdooyinkii ugu dambeeyey ee uu martigeliyey maraykanka kuwaas oo kale ah inay beenowday hadaladii ku baaqayay xorriyadda iyo dimuqraadiyadda ee ay reer galbeedka buunbuuniyaan si ay ugula dagaalamaan iimaanka ummadda muslimiinta ah ayna kala qaybiyaan safkooda inuu soo dhowaanayo burburka haymanada maraykanka kaas oo ay gacmihiisa ka da-ayaan dhiigga muslimiinta ciraaq yemen afghanistaan falastiin iyo meelo kale iyo qodobka saddexaad oo ah inay waajib tahay in laxdadaas taariikhiga ah laga faa'iidaysto si dhidibada loogu taago towxiidka iyo jihaadka la yskana diido dabadhilifnimada iyo hogashada soo saarista warbixintan cusub waxa ay kusoo beegmaysaa iyadoo qayb ka ah dadaalada socda ee ay mujaahidiinta ansaaru shariica ee dhulka jasiiratul carab ay ku doonayaan inay ka faa'iidaystaan wasaa-isha cusub ee internetka si kor loogu qaado wacyiga ummadda islaamka islamarkaana loogu bidhaamiyo waddada ay ku cisoobayaan adduun iyo aakharaba taasoo ah dhabaha jihaadka iyo halganka si shisheeyaha iyo kuwa ku daaban looga xoreeyo dhammaan waddamada islaamka
بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى hagaag dhegaystayaal leh weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafareebka wararka markan iyo wilaayada mudug maktabka dacwada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa deegaano ka tirsan wilaayada islaamiga ah ee mudug ka waday xamlo ballaaran oo loogu magacdaray xamlatu irshaad ilaa sabiili rabbi alcibaad taasoo ay ka faa'iidaysteen dad aada u fara badan haddaba munaasabad ballaaran oo xamladaasi khuseyso ayaa ka dhacday mid ka mid a deegaanada wilaayada islaamiga ah ee mudug wariyaheenna cabdiraxiin sheekh cali ayaana tabintan inooga soo sameeyey يا مكتب الدعوة تألق صيفنا وشبابنا الغالي سمعت أفكاره وشبابنا الغالي سمعت أفكاره بالدين أسسنا منابر للسلام وكتاب ربي إنه خير الكلام يا مكتبا أنت المنارة للجميع النور ومحسن mahadsan tahay walaalkaa halkan waxaa lagu soo afmeerayaa dowraad silsilada ahaa iyo nadawaad ay qabteen maktabka dacwada xarakada mujaahidiinta al-shabaab guddi ka socda oo dhawaalahanba ka shaqaynayay ama ka howlgalayay dhammaan deegaanada iyo degmooyinka wilaayada islaamiga ee mudug iminkana waxaa socotaa gebagabadii xafladii lagu gebagabayn lahaa acmaashii ay soo qabteen guddiga ka socda maktabu dacwa lixarakati shabaab almujaahidiin iminkana xafladda waxay ka socotaa degmada jowle ee wilaayada islaamiga ee mudug xafladda waxaa laga jeedinayaa kelimaad kala duwan waxaa ka mid ah sheekh mukhtaar abu muslim oo ka mid ah culimada waaweyn ee ku sugan xafladdan kana mid ah guddiga wuxuu ka warbixinayaa dowraadka iyo nadawaadka ay soo qabteen iyo deegaanada ay soo mareen بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أما بعد ولا ليال دعوة هذا كسعتا ولاية مدك إن لدي رجليو ولا تنشيطيو wilaayada camalka ka socda dacwada socota la dhiirigeliyo la dardargeliyo oo la qabto nadawaad muxaadaraad dowraad liqaa'aad iyo kulamo multaqayaad iyo wixii la mid ah qaybaha bulshada ay ka kooban tahay dacwada ka socota wilaayada mudug hadda guud ahaan qiimayn in lagu sameeyo qaab socodka dacwada in loo kuurgalo ama loo dhabbagalo dacwada dhinacyada farasku ka jiro oo wilaayada gudaheeda oo dacwada xagga faraska oo ay suurtagal tahay in wax uun laga qabto la tafaqudo oo loo dhabbagalo shan waxaa ka mid ahaa in la ogaado caqabadaha dacwada hortaagan ee wilaayada gudaheeda in la ogaado waxuun laga ogaado kabacdina loo raadiyo xal ama xuluul sidii loo xallin lahaa caqabadahaas dacwada hortaagan inahaas ayaa ka mid ah ahdaaftii safarka culimmadii iyo wafdigii socday wilaayada waxay socodkoodii u horeeye ka bilaabeen amaakintii iyo goobihii ay tageen magaalada bacaadweyn ayay tageen alxamdu lilaahi waxaa meeshaa laga qabtay dacwad shaaric magaaladii oo dhan baa isku soo baxday odayaal dhallinyaro bulshada qaybaheeda kala duwan oo dhan weliba maalin cad bacda duhur ilaa laga gaaro salaadii casar fagaaraha farasmagaalka ayaa laisugu yimid si fiican bayna u soo dhoweeyeen culimmadii u tagtay si fiican baa naloo soo dhoweeyey aad iyo aad bay nooga dhegaysteen dacwadii iyo muxaadaraadkii ay culimmadu isku bedbedeleen muxaadarad markay dhammaatay odayaashii iyo akhyaartii waxgaradkii iyo acyaantii magaalada qaybaheeda kala duwan oo dhan aad bay u tarxiibiyeen culimmada si fiican bay u salaameen qalbi furanna waa ay ku soo dhoweeyeen isfaham fiican baa meeshaa ka dhacay waxaa ka mid ahayd magaalada camaara ayaa ka mid ahayd culimmadu ay tageen kabacdina meeshaa acmaasha laga qabtay waxaa ka mid ah naddu ayaa la qabtay salaad maqhrib kadib maalin isniin ah ayaana la qabtay waxaa kaloo la qabtay gabdhaha iyo haweenka magaalada camaaro degan ee muxaadaro loo qabtay maalin talaada ah bacda duhur macallimiintii dugsiyada qur'aanka ee camaaro ku noolayd waxaa loo qabtay kulan iyo tawjiihaad sidoo kale acmaal kale ayay culimmadu aanu isku daynay oo waxa weeyaan muxaadaradii tujaarta iyo culimmadii la kulankeeda caad baa la yimid iyadana sidoo kale muxaadaraadba waxa loo qabtay mucalimiinta ayaa culimmadii qaybaheeda kala duwan muxaadaraad ay u qabteen haweenkii maraakista ayaa muxaadaro loo qabtay dacu shaarica bulshadoo dhan isu imanaysa ayaa la qabtay kadib waannu ka soo gudubnay waxaanu nimid dabagalo iyadana muxaadaro ayaa loo qabtay haweenka muxaadara macalimiinta loo qabtay culimmadii wafdigii waxaa laysugu yimid magaalada jawlo oo caasimadii ahayd alxamdu lilaah howlihii baa nooga bilowday mawaadiicda la qabtay waxaa ka mid ah mowduuca laa ilaaha ila allaahu waxaa ku xigay mowduuca ah muxamadun rasuulullaahi oo sheekh kale ka hadlay waxaa ku xigay sheekha saddexaad addifaac can hadihi alkalima laa ilaaha ila allahu in la difaaco aljihaadu fii sabiili illaahi ayuu sheekha saddexaadna ka hadlay sheekh walibana wuxuu lahaa shan iyo toban daqiiqo waxaa kaloo magaalada jawla ka bilownay kitaabka la yidhaahdo risaalada alqawaacid alarbac masjidka weyn ee jaamica ah alxamdu lilaah saddex habeen baa loogu talagalay bulshadii qaybaheeda kala duwan ayaa ka soo qaybgalay masjidka iyo bannaankiisaba bulshada ay kala socotay aad bay bulshada uga faa'iidaysatay waxaa kaloo magaalada jawla nooga qoobsamay dowro aan u qabannay tujaarta ama ganacsatada magaalada iyadana sidii loogu talagalay ayay noogu dhacday alxamdu lilaah duruusta ay qaateen tujaarta iyo ganacsatada waxaa ka mid ah alwalaa walbaraa xagga ganacsigooda duruus iyagana wacyigooda kor u qaadaysay qaateen oo fiqhi ah aadaabu lbayc ay qaateen shuruud lbayci bay qaateen albuyuuc almuxarama ayay qaateen anwaacu lbuyuuc wa arkaanuhu bay qaateen waxaa kaloo magaalada nooga qabsoomay dowro la siiyey haweenka waxaa kaloo magaalada nooga qabsoomay haweenka mawaadiicda ay qaateen waxaa ka mid ah islaaxu lbuyuud muxaadaraad towxiidka ku saabsan safaxaatun mushriqa fii siirati alcaalimaat ayaa iyadana maxaan ku idhahdaa ay qaateen mawaadiicda guud ahaan magaalada jawla jawladan min kor laga soo bilaabo ilaa jawla ay noo baxeen waxaa ka mid alxukmu bikayri ma anzla allahu alwalaa walbaraa alcizatu lilmuslimiin makaa'id alacdaa cadowga iyo dhagrihiisa aljihaadu fi sabiili illah tadwiir almadaaris alqur'aaniya in la tawdiiriyo la horumariyo safaxaat mushriqa min siirat alcaalimaat almuslimaat annusratu likitaab illah guusha waxaa iska leh kitaabka ilaahi subxaanah wa tacaala baa iska leh ayaa ka mid ahayd mawaadicda waxaa ka mid ahaa mas-uuliyat almucallim annaajix mucallimka waxtarka leh oo naajixa ah mas-uuliyadda ka saaran caruurta sifaat almucallim annaajix diraasa kitaabu alqawaacid alarbac islaaxu albuyuud alqira'atu walkitaaba adabu albayc shuruud albayc albuyuuc almuxarama anwaacu albuyuuci wa arkaanih wilaayada mudug intii muddadii gaabnayd aan joognay intaasaa noo qabsoomay magaalooyinkii hadda aanu tagnay sal allahu calaa sayidina muxamedin wala alihi wasaxbi wasalam aad buu u mahadsan yahay sheekh mukhtaar abu muslim iminkana waxaa idinku soo dhoweynayaa sheekh maxamed axmed garaar oo ka mid ah culamaa udiinka ka mid ah guddiga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee dacwada ka waday dhowaanahan wilaayada islaamiga ee mudug degmooyinka iyo deegaanada ay ka kooban tahay الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ولاية مدك الإسلامية وأنمهد علينا يا een uga horeeyo amiirka mise waaliga walaayada mudug sheekh xasan abu xamsa iyo dhammaan mas-uuliyiinta garab taagan oo makaatiibta iyo odayaasha iyo ugaasiyada dhaqanka qabaa'ilka hogaaminaya ay ka mid yihiin intaas oo maanta isku garab taagan iskuna kaalmaystay ummadda tan islaamka ee bariga afrika ku nool in loo badbaadiyo diinteeda nafteeda dalkeeda sharafkeeda iyo wax allaal wixii qiyam iyo wanaag oo ay leeyihiin oo maanta gaalada ay duulaan ku yihiin in loo badbaadiyo bal in wax walba la geliyo si ay u gaari lahaayeen liibaan addoon iyo aakhraba si ay u gaari lahaayeen maanta wax walba oo qaali a ku bixiyey naf maal dhidid iyo dhiig wax ay la hareenaysan jirin geed gaaban iyo geed dheer u fuulay sidii ummaddan ay ku guulaysan lahayd adduun iyo aakhraba jasaahum allahu khayran baan leeyahay ilaahay subxaana wa tacaala abaalkiina khayr iyo jannaha ka dhigaan leeyahay sidaas oo kaleeto waxaan u mahadceliynahayaa beelaha muslimka ee soomaaliyeed ee ku nool gobolka mudug siiba beelihii sida gaarka ah xamlada tan u barbar istaagay oo u soo dhoweeyey uguna faa'iidaystay laga bilaabo min jawla ilaa bacadweyne beelaha muslimka ee ku nool ee qiimaha badan waxaan leenahay jasaakum allahu khayra ilaahay subxaana wa tacaala abaalkiina khayra ka dhigo adduun iyo aakhraba allah idinku liibaano ee baadinimada iyo gaalnimada iyo fasaadka allah idinka ilaaliyo iimaanka iyo islaamnimada allah idinku sugo saasaan idinkugu ducaynaynaa jazaakum allahu khayran sidaa u soo dhowayseen xamladii khayrka ahayd ee la siday khayrkiina aad u qaadateen ilaahay subxaana wa tacaala ha in barakeeyo midda kaleeto ee qaafiladii dacwigii iyo nashaadkii socday ee lahaa dowrooyinka muxaadaraadka multaqayaadka iyo anshidada kala duwan oo khayrigaa oo dadka diintooda iyo adduunyadooda lagu horumarinayay ilaahay subxaana wa tacaala baa noo taam yeelay maanta meesha aan ka hadlayno waa gebagabadii khatimkii dadaalkii socday heerkasiina soo gaarsiiyey marka allah subxaana wa tacaala waxaan weydiisanaynaa in naga aqbalo oo noo aqbalo oo khayrkasi uu noo maradheliyo waxaan leeyahay marka walaalaha muslimiinta ee ku nool ee walaayada mudug ee islaamiga ah waxaan leeyahay jasaakum allahu khayran khayrka meesha hadda aad ka wadaan ka wada inta hadda khayrka aad qaadateen intii hore ku darsada in kalena ku sii darsada oo dadaalkeeda gundiga usii dhuuqsada waxaan ini dardaarmahayaa wax naftayda baan u dardaarmahay oo ah oddoommaha iyo makhluuqa inaad ka xurowdaan oo ilaahay waaxidka ah subxaana wa tacaala keligii aad caabudaan oad ku xirnaataan si ay u noqoto ahlu tawxiid sharaf leh oo liibaanay guulaystay saaad u noqotaan biidn illaahi tacaala mid labaad waxaa weeye shareecada islaamka kitaabka alle subxaanah wa tacaala inaad ka dambaysaan kitaabka alle subxaanah wa tacaala ciddii raacdaay adduunna way ku liibaani aakhirana jannay ku geli ummadda nabigana calayhi salaatu wasalaam waxay ku guulaysatay awalkeeda hore kuna liibaantay kitaabkasi inay sidii la rabay ay u qaadatay haddana wax kale kuma guulaysanayso kitaabka inay ka dambayso ay kitaabkasi raacdo keliyay ku guulaysanaysaan baaraka allaahu fiikum wajazaakum allahu khayra mahadee ka gaadho kaasi wuxuu ahaa sheekh maxamed axmed garaar iminkan waxaad ku soo dhowaataan qaar ka mid ah nuqabada wilaayada islaamiga ah ee mudug oo kelimaad ka jeedinaya goobta culummadii markaa muddadanba ilaahay kitaabkiisa nagu baraarujinaysay waxa weeyaan maantana aan wada fadhino goobtan ilaahay maaragtay wixii ay noo wadeen ee khayr ahaa iyo maaragtay diintay noola yimideen kuwii fahma oo waaleeya ilaahay ha naga dhigo ducadoodana allaha noo aqbalo waxaan ku darayaa anugu in yar oo dardaarama oo aan naftayda iyo bulshada muslimiinta aan u dardaarmayo ikhwaani fillaah waxaan nahay dad muslimiina waxaan muslim ku nahay kutubkaas munasalka ee ka yimid min asamaa iyo ilaahay xaggiisa inaan maaragtay ku dhaqanno oo weliba si ruma ugu dhaqanno intaas ayaan ku nahay muslimiin iyo kugu hogaansamay haddiina la ka waayo waxaan noqonaynaa dad uun wax iska sheeganayo oo warkooda oo musacsaco noqonayo qofka muslimka ahuna inta uu nool yahay wuxuu ku dhacayaa imtixaamaad iyo ibtilaa iyo waxbuu ku dhici maanta waxaba jooga cadow diinta islaamka iyo ehelkeedaba ku soo duulay oo bannaanka cad yaalla kuwaasaan marka waxaan rabaa inaan dadka iyo naftaydaba bal kala dardaarmo nimayow ilaahay cidduu u warramo war uma dhimana ilaahay kitaabkiisuna nagula warramay nimankaa gaalada la yidhaahdo ilaahay markuu nooga warramayey wuxuu nagu yidhi nimankaas tilmaamo badanoo ku sheegay kal ancaami kal bahaahimi laa yafqahuun laa yacqiluun intaas iyo waxyaalo ka sii badan ayaa ilaahay ku sheegay marka nimankii ilaahay sidaas ku sheegay oo dulliga ahay ayaan meelaan iska geynoo la'na ninkii marka ay ku tamatucaan oy danahooda ka gaaraan oo ay dullaystaan ayaa waxaa la dhihi karaa rumaantii iyagu ka sii dullisan yahayo oo weliba ka sii fog yahay
dadka muslimiinta meesha isku yimid bacdallaahi waa mahadsan yihiin waxaan rabaa inaan u mahad celiyo marka koowaad xarakatu shabaab almujaahidiin maanta qiyaadada u ah ku dhaqanka shareecada islaamka iyo baraarujinta diinta islaamka iyo fahamsiinta dadka muslimiinta in la fahamsiiyo waxa ay iska leeyihiin oo kitaabkooda munasalka ah dadka u taagan ayaan marka koowaad u mahad celinaya xarakatu shabaab almujaahidiin ugu horeeyo amiirkeenna sheekh axmed cumar abi cubayda xafidahu llahu warcaa lejnada nooga soo safartay safarka dheer ee aan dareemi karno ama qofkii safarkaa maray uu dareemi karo oo ay noo sheegeen inay nooga soo baqooleen degmada jilib iyo degmada hadda aan joogno jawle waxaan isleeyahay masaafada udhexeeda ciddii martay unbaa og annagana wixii aad noo keenteen ood intaa noo soo xambaarteen ood noo sii sideen kuwii qaata oo aysan ka dhumin allah anaga annaga naga dhigo ay ka soo bilaabeen bacaadweyne camaaro ku soo xijiyeen aad ay keeneen dabagale ay ku soo xijiyeen ikhtitaamkana maanta aan u fadhino degmada jawle xamlada marka magaceeda haddaan gadaal ugu laabto xamlatul irshaad ilaa sabiili rabbi cibaad la hanuuniyo xamladu sidaasay macnaha ka hadlaysaa dadka hanuuninta dadka in la hanuuniyo ilaahay inta uu soo dejiyey waxa ugu weyn towxiidka waxaana ugu shar badan shirki ilahay naga ilaaliyaan leenaha shirkiga sidoo kale goobta walaalka waxaa ka hadlay dhammaan qaybihii kala gedisanaa oo bulshada oo loo qabtay dowrooyinka qaar ka mid ah ama aan soo qabto mid ka mid ah macalimiintii dowraadka la siiyey iyo mid ka mid ah ganacsatada dacwada marka sida aad ku maqlayseen mawaadic fara badan ayay ku baxaysay dadka ku faa'iidaystay dacwadaasi waa bulshada qaybaheeda kala duwan hadday yihiin culummada iyo hadday yihiin mucallimiinta madaarista qur-aanka kariimka hadday yihiin ganacsatada iyo hadday yihiin gabdhaha sidoo kale dhallinyarada ayaa ka faa'iidaystay
culummada meel dheer looga timid oo na soo gaarsiiday dacwada qul haadii sabiilii ila allaahi adcuu annagoo ku wada jirna nagu booriday nagu tartirsiiday waxyaala aan moognahay nagu tanbiihiday na tadkiiriday culimmadaas ajri xasana allaha siiyo annakana kuwii qaata allaha naga dhigo ilaahi subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi innamaa kaana qowla almu'miniina idaa ducuu ila allahi wa rasuulihi liyaxkuma baynahum an yaquuluu samicnaa wa adacnaa dadka mu'miniintaa haddii loogu yeedho allaah iyo rasuulkiisa xukunka islaamiga diinta qaadashadeeda alkitaab wasunna haddii dadka mu'miniinta loogu yeedho wax kale jid uma lehe waxay jid u leeyihiin an yaquuluu samicnaa wa adacnaa ugu dambeyntiina mikrofoonka waxaa lagu soo dhoweeyey waaliga wilaayada islaamiga ah ee mudug sheekh xasan abu xamsa oo goobta ku sugan isna dardaarankiisa aana dhegaysanno bismi illaahi araxmaan araxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa ashraf alambiyaai walmursaliin sayidina wa nabiyina maxamedin waaalihi wasalam ajmaciin markii allah tabaaraka wa tacaala nicamka uuna siiyey oo faraha badan oo igu horayso nicmatulislaam waaliimaan waan uga mahad celinaynaa uma waan u mahad celinaynaa culummadeenna jasaakum allaahu khayran sidaas si la mid ah waan u mahad celinaynaa bulshada reer mudug ee ansaafta kala duwan leh hadday noqon lahayd hooyooyinkii gabdhihii macaahidda ganacsatadii culummadii dhallinyaradii dhammaan runtii ayadoo weliba xoogo kulayl jiro dadku nin geedi ku jira iyo nin beer u socda iyo si uun wax yihiin runtii waxay u dheganuglaadeen dalabkii walaayadooda iyo culummadii ma arkaysaa safarka ugu timid ee hadiyada u waday inay aqbalaan oy hadiyadaas qaataan bay doorteen waana soo dhoweeyeen waana ka qayb qaateen waxaan leenaha markaa cilmigii aad qaadateen ee culummadu aan kala harnay ilaahay mid naafaca oo quluubteenna degaallaha nooga dhigo wakhtiga aad bixiseenna ilaahay miisaanka xasanaadka ha iniin saaro runtii waxaan la iloobi karin noqobada qaybahooda kala duwan ee martida way soo dhoweeyeen waxaa laga yaabaa culummadu inay u malayso ay leedahay walaayadaana soo dhoweysay dee walaayadu moogta hadda ma ahan anoo hebelaa taa layidhi iyo moogtahay wadaadkaanoo hebelaa taa layidhi maaha waa un bulshada qaybaheeda marka runtii culummada waa soo dhoweeyeen looma kala harin waxaa iska lahay weliba doorka rasmiga ahoo muuqda bulshada iska lahay gogashii bay lahaayeen gooshii aan qalahayna mararka qaarkooday lahaayeen waxay lahaayeen adeegiyay lahaayeen runtii maa sha allah jazaakum allahu khayran baarak allah fiikum waanin kaga mahad celinayaan dhammaan shaqada aad qabateen nin walba inta uu ku lahay jazaakum allahu khayran baarak allah fiikum asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu xafladdii ka socotay degmada jawle iyo tabinteeda halkaas ayaan ku soo afmeernay insha allah
يا مكتبا أنت المنارة للجميع النور أقبل وانجلى منه الظلام كل العقيق تفتحت أزهاره بالحب تبدو دائما أنواره يا مكتب الدعوة تألق صيفنا وشبابنا الغالي سمت أفكاره وشبابنا الغالي سمت أفكاره كل العقيق تفتحت أزهاره بالحب تبدو دائما أنواره يا مكتب الدعوة تألق صيفنا وشبابنا الغالي سمت أفكاره وشبابنا الغالي سمت أفكاره
guud ahaan barnaamijkii faafareebka wararka caaw waa naga intaas assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu